أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kala shaacisay inay maraykanka u bandhigtay qaadashada dekada muhiim ah oo ku yaalla soomaaliya jabhadda t b l f ayaa ku eedaysay xukuumadda adis ababa inay burisay heshiiskii horey ee uula gashay xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya munaasabad lagu doortay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay ragga ka howlgala makaatibta wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey mucallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada ceelcadde
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lix xijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xero askarta ciidamada kufaarta afrikaanta ay kaga sugan yihiin deegaanka ambareeso gaar ahaan dhanka deegaanka buurcolow ee hoostaga degmada baraawe waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan dhanka kale howlgal qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen agaarka isgoyska deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho waxa ay ku dileen murtad maxamed xasan jiir oo ku magac dheeraa maqas kaas oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii maamulka ridada ugu magacaaban deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye murtadkan ayaa sannadihii ay maliishaadka ridada ku sugnaayeen deegaanka sabiid aad u dhibi jiray bulshada muslimka ah kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale shaacisay in maraykanka ay u bandhigtay qaadashada dekada muhiim ah oo ku yaalla soomaaliya faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba wasiiru dowlaha waxay ugu yeeraan arrimaha dibadda ee kooxda ridada soomaaliya murtadka lagu magacaabo cali balcad ayaa waraysi uu siiyey t v lagu magacaabo t r t ku sheegay in kooxdiisa maraykanka ay u bandhigtay inuu la wareego dekado muhiim ah oo ku yaala koonfurta ee waqooyiga soomaaliya murtad cali balcad ayaa sheegay in kooxdiisa ridada ay maraykanka ka codsatay in dib loo soo cusboonaysiiyo heshiis la sheegay in sideetameeyadii ay kala saxiixdeen muqdisho iyo washington kaasoo maraykanka u ogolaanayay isticmaalka dekadaha uu shaaciyey oo kale ah muqdisho kismaayo iyo berbera murtadkan ayaa waraysigiisa ku caddeeyey in maraykanka ay u bandhigeen saddexda dekadood oo ah kuwo muhiim ah sidoo kalena ay washington siin doonaan kuwo kale oo dheeraad ah waa haddii ay u baahdaane si gacan looga siiyo dagaalka ay kula jiraan islaamka iyo ehelkiisa waxaan hadda ka codsanay maraykanka in la cusboonaysiiyo heshiiskaas ku saabsan isticmaalka saddexda dekadood haddii kuwo kale ay u baahdaana ay isticmaali karaan waana xeelad aynu ku doonayno inaan ugu dhowaano maraykanka sababtoo ah maraykanku waa u muhiim dagaalka aan kula jirno al-shabaab taageeradiisana aad ayaan ugu baahannahay haddana wuuna taageeraa waxaana sidaas yidhi murtad cali barcad qorshahan ayaa sidoo kale la sheegayaa in kooxda ridadu ay ku doonayso inay kaga hortagto baleem aad isu soo tarayey oo ku aadan in maraykanku uu doonayo inuu waddan madax bannaan u aqoonsado maamul goboleedka ashaaljararka ee somalilan waxaana xusid mudan in kooxda ridadu aysan maamulin dekadaha berbere iyo kismaayo ee ay ku soo bandhigtay in uu la wareego maraykanka marka laga reebo tan muqdisho oo qudheedu ay gacanta ku hayso shirkad laga leeyahay turkiga dowladda silbiyadda maraykanka ayaan ilaa i hadda dhankeeda wax jawaab ah ka bixin yabaha uga yimid dhanka kooxda ridada soomaaliya ee lagu siiyey maamulka dekado muhiim ah oo ku yaala soomaaliya balse dhammaadka bishii ina soo dhaaftay ayuu diblomaasi maraykan ah oo lagu magacaabo peter farm horena maraykanka ugu qaabilsanaan jiray ergeyga arrimaha afrika ayaa waxaa lala yaabo ku tilmaamay in kooxdii ridada uu gorgorto hogaamiyo ay dekado u soo bandhigto maraykanka diblomaasigan oo ka mid ah siyaasiyiinta aadka ugu dhow trump ayaa qoraal uu ku baahiyey barta uu ku leeyahay baraha bulshada sheegay in arrintaasi aflagaado ku tahay madaxweynaha maraykanka gaal trump isagoo husay in xasan murtad uu u ballanqaadayo dekado uusan maamulin iminka xasan sheekh maxamuud waxa uu u malaynayaa in dadka maraykanka ay doqomo yihiin oo uu siin karo dekado aanu maamulin kuwaasoo ku yaala somalilan iyo puntland ayuu yidhi gaalkan mahadsaned abuushayba jabhadda t b l f ee tigree ayaa ku eedeysay xukuumadda adis ababa inay burisay heshiiskii horey ee ula gashay xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka etoobiya walaalkan marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warka inuu eegaya jabhadda tigreega ayaa nidaamka abiy axmed ku eedeysay inuu wada go'aano hal dhinac ah oo saameynaya dadka tigreega sida lagu sheegay war murtiyada laga soo saaray soo socday shan maalmood oo ay yeesheen golaha dhexe ee t b l f bayaan ay kooxda t b l soo saartay ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay dhaqan gelinayso awaamir iyo xeerar hal dhinac ah oo ka dhan ah heshiiskii nabadda ee labada kun labaiyo labaatankii ay ku wada gaareen magaalada britoria ee dalka koonfur afrika golaha dhexe ee t b l f ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey hergeli la-aanta ka jirta heshiiskaasi maadaama ay yidhaahdeen dhibaatooyinkii dagaalladu ay weli jiraan islamarkaana saameyntoodu ay siyaabo kala duwan uga socdaan guud ahaan gobolka waxaa kale oo goluhu ka dhawaajiyey inay jiraan dadaallo xagardaacin ah oo ka socda gudaha gobolka iyo dibaddiisa oo lagu kala qaybinayo midnimada dadka tigreega waxaanay rajo ka muujiyeen waxa ay ku sheegeen halgan ka dhan ah gumaystayaasha soo duulay war-saxaafadeedka kooxda t b l f ayaa sidoo kale lagu sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan isbeddelada juquraafiyadeed ee ka jira gobolka oo keeni kara ayay yidhaahdeen isku dhac loona baahan yahay in laga foojignaado hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli isbeddel lagu sameeyey madaxa ugu sarreeya maamulka k m g ee tigree kaas oo siddeedda bishan abril loo magacaabay jarnaata hadhaase waradhe kadib markii xalkaas uu aabay axmed ka casiray maqaarsaarkiisii hore ee jenaraal getaaju redha isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka tigree uu soo dhoweeyey t b lf gaar ahaan garabka dibrisyon dibre mikail ayaa daba socday xurguf in muddaha ka dhex hoolsaneyd garabka dibre mikail iyo maamulka k m g ee gobolka tigree mahadsanid marwaan munaasabad lagu doortay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan kadib kulamo muddo u socday odayaasha iyo waxgaradka mid ka mida jufooyinka beesha harin oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay ayay ku guulaysteen inay doortaan nabadoon ku hogaamiyey shareecada islaamka kulamadan oo ay barbar socotay dowro sharci ah oo odayaasha loo qabtay kadib waxay magacaawdeen nabadoon islaami ah oo ku hogaamin doono jihaadka ka socda bariga afrika doorashadan ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay waxaana doorashada kadib idaacadda islaamiga andalus qadka taleefoonka kula hadlay nabadoonka cusub ee la doortay isagoona ballan qaaday in jifada dooratay uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka alxamdulillah kitaabka ilaahay intii ku shageeyo ama ana qala iyo sunnada nabaga antiraxa iyo shaqadaya inay tolki aanay dooradinna ordaan door langa door la qadaayna mihaayna laakis tolki oo anaga dhib u goqoday waa i dooradinna warsheeda diigoay waa ku waa ku aadadi kamina waa qaaq weeli alxamdulillah inay diinka ilaahay yoona ka hariirsinino anina waxay jirago gaab doraheena ku dhaxdii
mid ka mid a waxgaradka nabadoonka doortay ayaa dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona sheegay in nabadoonkan ay doorteen islamarkaana uusan ka taagnayn wax khilaafa jufada dhexdeeda ayna ku wada midaysan yihiin doorashada nabadoonka
dagaalmada macankashaantay tuulooyino kala duwan ku qooyan waa maskarahaasinin gacanfurnaka doorani lamo khilaafmidu ama ilaahay amaxaga lamsan amiga walkumada leena lanka aragna walaayada islaamka masir toosa leybaabili insha allah diinka umantana ninkashaadiyo qaabkana ninbaabilin ilaahay ka maxadsan walaayada ka maxadsan sidaan hore u sheegay doorashadan waxaa ku lifaaqnaa dowlad diini ah oo muddo ku dhowaad shan maalina u socotay odayaasha taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan waa kuwan qaar ka mida nabadoonnada iyo waxgaradka dowladda loo qabtay oo ka warbixinaya duruusta ay qaateen dowladda ilaahay markii dare alxamdulilah kitaab ilaahay intii way oo didbasheeneeno kitaab ilaahayba khilaafeen walaalninka sheegi intii oo kitaab ilaahay ku faylen walninka sheegi amina waxdaana kuweelnay gaadana dowladda silinjaagi degmada labaatan jarow maalin afar bir dowladaas minyaanguri ilaahay diinteena waa namiyangu sheegi kow niyanhaanti faatahaada uno waa namiyangu sheegi kullinay buwahlanka hadis faatahaadis ankahan salaadis inti intoosan yaanu niyan sheegi waan raadoobaani raadoonaga may maqsaadanay alxamdulilaahi eed iyo dhamaana faa'iidanka la kulmi sida horayba la sheegi sida kutaab iyo faatahaado inloosahaw iyo kala kulmi qabaa'ilada kala duwan ee dega wilaayaadka islaamiga iyo jufooyinkooda ayaa dooranaya nabadoonno ku hogaamiya shareecada islaamka kuwaasoo qoriga u qaata dagaalka jihaadka ee ka soconaya bariga afrika kuna hogaamiya qabaa'ilada ay matalayeen mahadsanid abuu xasaan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay ragga ka howlgala makaatibta wilaayadaas sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani moxamed dowradan oo magaceedu yahay cumar ibnu cabdilcasiis khaliifkii shanaad ee muslimiinta islamarkaana loo qabtay mas-uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee wilaayadaasi dowrada oo uu soo qabanqaabiyey waaliga wilaayada jubbada dhexe socotayna in muddo ah ayay ku qaateen mas-uuliyiinta duruus kala duwan oo sharci ah waa kuwan qaar ka mid ah raggii dowrada qaatay kana faa'iidaystay oo ka waramaya dowladan maanta soo gabagabowday ee magaceeda la yidhaha cumar ibnu cabdilcasiis shicaarkeedana u ahaa tadarabuu lituxsinuu alcamal duruustaan ku qaadanay dowladan waxaa ka mid ahaa alidaara waxyaabahan ka faa'idna waxaa ka mid ahaa in waxa weeyaan la suubiyo tadwiiru daat oo qofka uu isdhisa oo kor isu qaada waxyaabaha kaloon ku qaadanay waxaa ka mid ahaa dowlada fanu lilqaa waxaa kaloo ka mid ahaa khuduwaat lwusuuli liilqaa'i naajix daraasaadka kaloon qaadanay ama duruusta kaloon halkan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa waxa la yidhaha adhakaa alcaadifi oo aad iyo aad waxa weye iisoo jiitay cajabna ahaa waxaan leeyahay marka wilaayada soo diyaarisay barnaamijkan jazaakum allahu khayran aad baan inkaga mahad celinaynaa dowladda muhiimaday noo laheyd markii aan qaadanay kadib aan dareennay wax inay naga maqnaayeen sidoo kale waktiga ay ku soo aaday wakti aan u baahannahay ayay ahayd waxaana rajaynaynaa insha allahu tacala mar walba in tajdiidina lagu sameeyo oo intaas kadib waxyaabaha hadda ay ku goonida ahayd dowladda oo aan maasha allah ugu riyaaqnay oo aad aan u jeclaan waxaa ka mid ahayd tadbiiqaa la socday ma ayn duruus intana la siiyey dowladda way dhammaatana allah ma ahayn tadbiiqaa la socday duruusa aan qaadanay na lagu xisaabiyey oo nalala dabakacay oo taala ilaa xad aan miro xoogaa ka keennay sheekh cabdiwaaxid isxaaq mudday oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa madasha kelimad ka jeediyey isagoona si aad ah ula dardaarmay raggii dowrada loo qabtay dowra hadda halkaa kusoo dhammaatay dowradana waxay untatimo ama uun waxay u tahay camalka lagu jiro idqaanintiisa dadka halkaa fadhiya waa dad maamul ah mas-uuliin ah waxaa naga dambeeya waa ummadii waxa dowlooyinka runtii loo qaadanayana waxaa weye dee camalkaas socda un waa oo dhammaystirkiisii maanta cilmi inta badan dee waa la bartaa dowlaadkii waa lagu qaataa xalaqaadkii masaajidadii jaamacaadkii madaaristii laakiin maanta shayga ahamka wixii ayagaa in la tadbiiqiyo wey oo ummadeenna iyo mujtamaceen aan ku tadbiiqin oo laba wadaa maanta la kala hayaa sabiilu lmujrimiin iyo sabiilu lmuslimiin ummadda labadaas wada inaan maanta u kala caddayno wey dad badan bay iskaga qasan tahay ummaddu markaan barno khaaliqeedii macbuudkeedii oo xiriirkaa u xoogaysto oo tawxiidku u xoogaysto oo ummadda dariiqaa ay fahanto iyo dariiqulcibaada ummaddu markaa way hagaagi wey ugu dambeyn waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo munaasabaddaa soo xiray ayaa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey dowradan insha allahu tacaala khitaamkeeda maanta aan u fadhino magaceeda waxaa la yidhahdaa cumar ibnu cabdicasiis lita'hiili alidaaraat shicaarkeeduna waa tadarabu lituxsin alcamal yani waxaan u tababaranayno oo layligan loo galaayo oo wax loo kororsanaya waxaa weeye camalka inaan wanaajiyo camalka in la wanaajiyo oo la qurxiya oo la itqaaniya sida nabigu calayhi salatu salaam uu sheegay ilahay wuxuu jecel yahay in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu camalka inaan itqaanino yuu ilaahay jecel yahay oo la sugo waxa dadka dowraadka iyo loogu qabanayana aqoontooda inay korodho wey mar walba dowraadka hadday soo noqdaan qofka waxa u kordhayo faham u fuqisan wuu ballaarmayaa wax weyn ayaa u siyaadaysa iyadoo waqti badan aan laga qaadan ayaa laga yaabaa wax badanna inuu faa'iido biidni illahi tabaaraka watacaala dowladan marka waa dufcadii koobaad weeye oo mataqaanaa magacaan wadata cumar ibn cabdicasiis iyo shicaarkaas insha allahu tacala waxaan rabnaa hadduu ilahay idmana dufcooyin kale wilaayada dhexdeeda in laga qabto biidni illahi tabaaraka watacaala walaalaha kale hadda aan inala joogina naga maqan ee nasiibka u yeelanaan rabnaa insha allahu tacala inay ka faa'iidaystaan waxaan idin dardaarmaya insha allahu tacaala waxaa la idin baray inaad idinku naftiina ku tadbiiqisaan oo laydinka arko waxaan kaloo rabnaa walaalihiinan inaad gaarsiisaan ragga idinla shaqeeya ragga idinla shaqeeya idinka la idinka raba inaad gaarsiisaano dowradii saddexda maalmood inoo socotay way inoo xirantahay insha allahu tacaala saacadan laga bilaabo waan idinkaga mahadcelinaya wajazaakum allahu khayran dowradan loogu magacdaray cumar ibnu cabdilcasiis oo ka mid ah khaliifadii muslimiinta ayay mas-uuliyiinta ku qaateen culuumta idaarada ah ama qaab maamulka waana qayb ka mid ah dowraadka ceenkan ah ee ay qabato wilaayada jubbada dhexe mahadsanidi cabdiqani wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka cadowga walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warka mar kale inoo eegaya waa laba askari oo taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah iskuna soo dhiibay ciidamada mujaahidiinta kadib markii ay garwaaqsadeen gaalnimada ay ku jiraan zakriya cali maxamuud iyo geedi cabdi ciise waa laba askari oo taa'ibiin ahaa kuwaas oo lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur kadib markii ay isku soo dhiibeen wilaayada galgaduuda waxay labadan askari ka wada yimaadeen magaalada muqdisho halkaas oo ay kala shaqaynayeen murtadiinta iyagoo ugu dambeyn soo faarujiyey safka cadowga shareecadda islaamka markii toobada loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi la yeelatay labadan taa'ib waxayna ka warbixiyeen shaqadoodu waxay ahayd iyo sida ay ugu suurtagashay inay isaga soo baxaan safka cadowga magacaygu waa kiit cabdi ciise maxamuud ciidanka aniga maan qurahayo horta idoo ciyaal feyl loogu jiran dhankeyga ka arkadhay waa ka kala horta kay ila socdaa shabiir aan naqshaben iri waa dhinacayga feylkeyga ka kala waa lay qoray magacaa layga qoray lambaraa layga qoray mahaasaa layga waday geetamiraa laygeeyey qoritaankooba hana la geeyey haddana saddex maalmoodaan jooga aniga lagu jira qoritaan waa lay waday saddex maalmoodoo kale hadan hiil weynaan jooga waa laygu qoraay waxaan sameeyey saddex maalmoodoo kale fiil weyna lagu qorayay habeenkii een afaraad habeenkaas ayadoo ciyaar lasoo bixiya oo jirana lasoo bixiya subaxdeen kusoo hireysnay subaxdeen iskala joogay subaxdii afar saac iyo bar ah baabuur loo keena lasoo raaca xamara waxaan imida toddoba saac iyo bar marka ma jirnid marka anigaa maya ma jirani waxaan ugu beeray inaan maas aan ka imaadaana aan ku noolaanaan rabay oo aan ka imaado kuwaas oo guriga hooyo aabbaan iska aado kuwaas aanan la jirin caawana aan agtada aan ku hemaalin aan ku heynin fikirkaygu ahay magacaygu waa zakariya cali maxamuud zakariya waxaa ka tirsanid aada markaad hore markii hore bajaajla ahay kadibna meeshaasaan ku biir ciidanka subaxdii koobaad aan ku biiray horta bajaajaa wed waxaa galabtii koo laga qoray meesha idoo lasoo qoraa u jeeday meesha markaan imaaday waa laisfayliha meelo lagu feelshay waa iska joognay dadkiyaa lasoo dhamaystiraa si loo sugaa laba saac camale qofta ugu dambaystimid basasaana la saar moobeelanta nagala qaad waaxidayni suuqar agtiisa waaxid ah waa marka meeshaasaan ka baxnay waana waday saddex bas camalaan naqanay saddex baas aa baxday waxaan tagnay geetimir meel banaankaa nagula feelshay markii la feeshay dharka iska baxshaariyaa hal buuma nagula raabay waa baxnay waa hoolka dana irdiisaan fadhiisantoo kale meeshiyaa qofba marla galshay hoolka mug dadka ku dhammaadaa waxaa yimiday kuwo mas-uuliyiin waa ay leeyihiin maa hoolka hore agsiisa ay kursiyaal iyo miisa soo dhigteen qofba maray soo istaajahan marka subaxdii soonqadku waay waa soo kacnay biishaan isaga joogin wax tababar iyo noolan bilaabin waa nooyi maahayin waa waxay noo sheeg sheegayeen waa naga laabaayeen hal mala lesfeelahay subaxdii marka miishiyaan saa u joognay oo biyo la-aanta iyo nugula dhacday saa isaga joognay maalintii toddobaad oo sidaa u joogn waxaa go-aansadaan inaan kasoo baxo waxaa igu kalifay hawaay maha qaabkeeda say u taallay iyo nolosheeda iyo inaan lagu noola karno waxa yaalubaysa nolol lahayn arkaan aa ogaad toban maalmoo ku jira maalinka toddobaad waxaan go-aansaday inaan kasoo baxo aad iyo aad waxaan lasoo xiriiriyay nabadoon mascuud asaas soogaca maalinkan soo baxo labay tobanka camal waxaan galay suuqa xoolaha suuqa xoolaha caasi ka raacay waxaan ku tegay laamiga warshadaha laamiga warshadaha taraqisgaarkaan mood ka raaca xaafadaan ku tegay xaafad markaan tagan moobeel afta daarta asaas soo wacaba hadda inaan horta intaan ku noolaa intaa jooga hawaa diriya inaan ku noolaada rabaa xamarna waa u laabaa ka maalmo ximaali iyo laha marka inaan xagga u laabtaan soo shaqaysto markaan rabo aan soo laabtan waalidkay u imaada rabo taa'ibiintan ayaa qayb ka noqonaya askarta toobadkeenayaasha ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo qulqulayay wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka mahadsanid marwaan ugu dambayntii maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowla diini ah u soo gabagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada ceel cadde sida warbixinta warkan inoogu hayo walaalkeen casaam carafaad idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wabaynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim wma yulaqaaha ila aladiina sabaruu wma yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim waxay ahayd munaasabad ballaaran oo siheertala loo soo agaasmay islamarkaana lagu soo gabagabaynayay dowra loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada ceelcadde taasoo socotay muddo saddex maalin ah laguna qaatay duruus kala duwan iyadoona munaasabadda ay kasoo qaybgaleen culimo diin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay macalin qaasim isagoona halkaasi ka jeediyey kelimo towciye ah nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi markuu uu tilmaamayay qur-aanka iyo fadligiisa iyo gaar ahaan dadka ka shaqeeya oo dadka bara wuxuu noogu tilmaamay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxaa idinkugu fiican inteenaan meesha fadhido ayaa lala hadlayaa iyo intana la midka ahoo horay u jirtay ama gadaal u jiri doonto inta idinkugu wanaagsan oo idinkugu khayr badan waa inta qur-aanka baratay haddana dadka barayso meel loo dhaafo warkaasi ma jiro qur-aanka iyo dadka maaragtay dadka baraya fadliga ay leeyihiin xadiidkaasaaba kuugu filan hadaad ku tadaburto macnihiisa aad fiiriso haddee wax ka sarreeyaba ma jiraan haddii la yidhi qof walba waa inuu qur-aankana barto inuu wax ka faa'iideeyana uu isku dayo waalidiinta juhdiga aan diinka ku bixinno ama qur-aanka barashadiisa waxaan isfaraynaa inaan sii labalaabno sidoo kale qaar ka mid a macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa soo bandhigay muqararkii loogu talagalay inay wax ku baraan ardayda المقرر التعليمي لمدارس تحفيظ القرآن لمبر كو مرحلة كومك مرحيو وشن بلود مرحلة ورئيسة المرحلة الأولى وحاوية وشن بلود ويو أرضي شنتا بلود وحلقو برحيا وح أخرنتا أي وح قريدة أيضا الله راعينا هايو فاتحين الحفظية عندنا ثم من سورة الناس إلى الضحى وحالوسين يا لبا لبا آيات بالي مقرر كمراجعة يومي أو مانك أرضي الغربة أما سوعة هو قالوا أما هلا قد جيسته وحاوي جميع المحفوظات السابقة أنتوا سوق تيوي أو أه من سورة الناس إلى الضحى المرحلة الثانية وحاوي وس- وتسعة أشهر تسعة أشهر وحاوي وسقال بلود سقال كابلود أو أرضي فربرت كدب أه وهو أرضي قادنا هيا ثلاثة أجزاء مقادنا هيا سدح جزء أيو حفظنا يو قادنا هيا وليل كبلو إلى قد سمع الله يقادن هيا المرحلة الثالثة وحاوي ثلاثة أشهر ونصف وصدح بلاد يبر مرحلة صدحات أرضي وحو حفظين هيا جزءان فقط لبا جزء هيا لبر هيا ومرحلة صدحات وي وحلقة بلاوية لو جزء من سورة الحديد إلى الحقاف وي لبا جزء هيا ما تلحفظين هيا معنى وحو قادن هيا وحاوي نصف صفحة مقادن هيا وأنا صفحة نصف كيد مقادن اللح أما تدوع لسين هيا مراجعة يومي أه ولو تلقلينا ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabadda dowladda lagu soo xiriyey ka hadlay waalidiinta ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka waxgaradka degmada ceelcadde oo kasoo qaybgalay gebagabada munaasabadda lagu soo xiriyey dowladda macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka waxaan bowrinaynaa haddaan nahay waalidiinta in macnaha jadwalkaasi ee macalimiinta ayagana ay waxaweye sii dhaqan geliyaan cunuga waalidka aad u ahayd waxaweye waxyaalaha kale oo tarbiyis waxaa kaloo ka mid ah inaad u ducayso oo waxa weeye mar kasta ood cibaadada waxa weye allah subxaana watacaala aad caabudo salaada aad tukato aad u ducayso ood ilaahay u barido in qalbigiisa qur-aanka u furo in macnaha cunug wanaagsan ilaahay uu ka dhigo taasina waxa weye in lagu darsado waalidiinta jadwalkay ku darsadaan baan kula dardaarmayaa waxaan u mahad celinaynaa maktabu dacwa oo soo diyaariyey dowradan lagu weyneynayo kitaabka ilaahay waa u mahad celinaynaa Een, dowrada haddaan dul istaagno een, kutubtii la akhriyey iyo wadatashiigii meesha ka dhacay oo macalimiintii dowrada loo qabtay ay nagu dul akhriyeen muddada saddexda berina ah socotay duruus sanad socon kartay baa saddexda beri lagu qaatay marka arrintaas waa arrin aan aad uga mahad celinayno waa arrin aan ka hambalyaynayno waa arrin aan ka tahaynayayno haddii aan nahay odayaasha deegaanka waa arrin aad iyo aad noo farxad gelisay maktabka dacwada wilaayada islaamiga gada ayaa dowlaha diiniya u qabta qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gado iyadana hadafka maktabka dacwada uu yahay sare u qaadida heerka waxbarashada aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen casaam carafaad warbixintiisana waxay gun iyo gebagaba ayuu ahayd warkii subaxnimo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu